إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii alraxbiya fii cilmi alfaraa'id waxaan ka soo baxnay dadka wax dhaxla ama rag ha ahaadeen ama dumar ha ahaadeen shan iyo labaatan ayay ahaayeen markii la basdiyo la faahfaahiyo shan iyo labaatan ay ahaayeen oo toban dumar ah iyo shan iyo toban rag ah laakiin masaladaas waxaa muhiim ah waxa weeyaan guud ahaan dadka wax dhaxla weeye ee macnaheedu ma ahan waxa weeyaan inay shan iyo labaatankoodu isku mar wax dhaxlayaan masaladaas muhiimay ahayd xataa macnaheeda maahan shan iyo tobanka ragga ah hadday kulmaan inay wax dhaxlayaan oo anagi niri shan iyo tobanka ragga ah hadday kulmaan ay wada joogaan saddex unbaa wax ka dhexli karta waa ibniga iyo abka iyo zawjka wax alla wixii kaleeto dhan waxaa xijaabaya waxa weeyaan ibniga iyo abka wiilka iyo aabbaha xijaabaya kulli wixii kaloo wax dhexli lahaa zawjka iyo aabbaha iyo wiilka wax dhaxlaya sidaasoo kaleeto dumarku markay kulmaan ayaga ka badan oo shanaa wax dhaxasha oo waxa weeyaan bintada maydku dhalay iyo bintul ibni iyo umka iyo zawjada shantaas ayagu isku mar wax waa dhaxlaan waa inta ugu badan oo dumar kulmi karta tobanka dumarkaa shantaasa ugu badan oo kulmi karta lix ma kulmi karto lix ma kulmi karto waxa weya waa bintada iyo bintulibni iyo um iyo zawja iyo ukhta shaqiiqaha shantaas weeye marka hadday dhammaan kulmaan marka shan iyo labaatankiiba waa joogaan shan iyo labaatankii hadday joogaan shanaa wax ka dhexli karta labaatanka kale waa la xijaabi labaatanka kale waa la xijaabi waxa weeyaan axadu zawjayna dhimana markaas marka labada zawj midkii dhinta maana kan kale iyo abawaan labadii waalid iyo wildaan labadii caruur bis weeye waladande labada caruur labada caruur iyo labada waalid iyo labada zawj midkii midka dhinta mahan kan kale shantaas unbaa wax dhexli kara inta kale waa la xijaabi inta kale waa la xijaabi intaas markaan kasoo gudubnay marka waxaa muhiimu halkan ka gelin furuudii kitaabka ilaahay lagu sheegay inuu caddeeyo sababtoo ah meesha muhiimadda ugu weynu halkan waxay tahay dadka wax dhaxla laba qaabay wax ku dhaxlaan qayb farad go-an ay leeyihin oo ilaahay yidhi qofka maydka qaraabada noocaasa la ah intaas ha la siiyo kama badsado kamana yaraysto kama badsado ilaa hal maruu ka badsan karaa waa markii raddi uu yimaado oo qof walba wixii alla siiya la yidhi markii la siiyo haddii maal soo haro baytulmaal nadaamsanna la waayo waa lagu soo celiya oo casaba qaadataa la waayo kamana yaraysto ilaa furuuddu inay maalka ka bataan maahan haday faradyaalku maalka ka bataan oo hadda maalan waxaa meeshan jooga qof ilaah yidhi nis hala siiyo miduu yidhi rubac hala siiyo dhowr qofaa joogta markaas waxaa la samaynaa waxa weeye furuudda meesha taalla a maalka loo qaybina waxay la mid taha yihahda culummadu qofaa dhintay maalan waxaa lagu leeyahay laba kun oo dayn maalkuu ka tegana waa kun iyo shan boqol oo doolar laba kun oo doolaraana lagu leeyahy dadkii kulaha marka kun iyo shantan boqolaa loo qaybina qof walba waxbaa ka nuqsaama qof walba waxbaa ka nuqsaama nasiibkiis marka sidaasoo kaletaan dhaxalka wax badan way ku timaada oo dadkii faradyaalki lahaayo qof walba la yidhi intaas ha la siiyo faradyaalka iyo maalka qofka ka dhintayba isla ekaa maayo bis waxaa la qaybinaa nismooyinkoodaa loogu qaybina sida dayn dad lahaaya loogu qaybina taasna waxaa la ihahdaa cawla la yhaha baabkeeday ku imaan markaasna xoogaha faradka qofka waxbaa ka nuqsaama dad marka waa dad nuucaasa oo faradkaas wax ku qaata oo mar aan siyaadin aanan nuqsaamin ilaa labadaas kooron sheegnay maaha dadna waa dad ilaahay yidhi markii dadkaas wuxuuda qaataan wixii soo harha qaatay oo casabo la yidhahdo tacsiib tiyu marka halkan ka gelay wuxuu yidhi baabulfuruudi faradyaalkii baabkoodii furuudii almuqadarati la qadaray fii kitaabillahi ilahay kitaabkiisa lagu qadaray hada kanu maxallo waa maxalkiisii alfuruud waa jamcu fardin faradka laftigiisuna waa bimacnaa muqadar saas darteeda xoogaa rakaakaha ku imaanayduu yidhi xaashiyada calaamatulbaqari oo waxay ka dhignaanaydaa baabulmuqadarati lmuqadara iyadoo layidhi camal ay noqoyda wey laakiin waa waxaa looga jawaabi waa la kala bedelin oo furuudii waajibtay a laga dhigin furuuddan markaan waajibkeediia laga dhigin almuqadari tira marka jaangoyntia laga dhig marka si macnuhu waa toosin wuxuu noqon baabulfuruudi waajibyaalkii baabkoodii waajibyaalkii almuqadarati lagu qadaray fi kitaab illahi ilahi kitaabkiisa saasay noqon aqulu waxaan leeyahay yuri shaarixa maxamed ibnu maxamed ibnu axmed sibdulmardini alfuruudu jamcu fardin weeye furuud jamcaas jamcu fardin fardin oo la jamciyey weeye wa huwa faradkuna fi luqati xagga luqada alqaطcu goyn weeye iyo wataqdiiru jaangoyn iyo walbayaanu caddayn wa fi listilaaxi istilaaxa oo waxa weeyaan culummada oo fuqahada juz-un waa juz ama culummada faraa-idka juz-un waa juzkaasoo muqadarun la qadaray juskaoo mana min atarikati tarikada ka mida qaala naadim naadimkii wuxuu yidhi waclam biana alirta nawcaani humaa fardun wa tacsiibun calaa maa qusimaa falfardu fi nasi lkitaabi sita la farda fi lirti siwaaha lbatta nisfun wa rubcun huma nisfu rubci wa thulthu wa sudsu binasi sharci wa thuluthaani wahuma tamaamu faxfad fa kullu xaafidin imaamu wuxuu yidhi waclam ogow kelimadaas waxaa loola yimaadaa lishiddati lictinaa'i bimaa bacdaha waxa ka dambeeya marka la rabo muhiimad in la siiyo meeshan maxaa yala waa meel muhiim ah oo aas-aaskii laga dhigaya dhaxalka marka waa kalimatun yu'taa bihaa lishiddati lictinaa'i bimaa bacdaha waxa ka dambeeya in aada loo muhiimad loo siiyo loogu dadaalo darteed aa loola yimaadaa saas ula yimid waclam ogow biana alirtha dhaxalka nawcaani laba nuuc inuu yahay humaa labada nuuc fardun waa farad iyo wa tacsiibun casabayn dadka gabal faraday wax ku qaadanayaan farad macnaheeda waxa weeye alla wuxuu yidhi qofkaasu hantida qof laga dhinta wuxuu ku leeyahay boqolkiiba intaas mathalan wuxuu alla leeyahay nisu qofkaasu leeyahay maalkii maydkuu ka tegay bar ha la siiyo loogama yari karo loogamana badi karo qofna casabaa la yidhahdaaho waxa weeyaan maalka qofku ka tegay markii faradka laga qaado wixii soo hara ha qaybsadeen a alla yidhi ha qaybsadeen marka qadar go-on lama siin labadaas unbaa wax lagu dhaxlaa waclam waclam ogow biana alirtha dhaxalkii nawcaani laba nuuc inuu yahay humaa labada nuucna fardun farad weeye oo shay la qadaro muqadar ah iyo wa tacsiibun casabayn calaa maa qusima sidii loo qaybiyey nabigana saas u qaybiyey calaa maa qusima xadiiska bukhari muslim uu kugu ishaaraa alxiqu lfaraa'ida faradyaalka haleeshiiya biahliha dadka iskale marka qof dhinto waxaad tidhahdaan horta qadar mgo-an farad muqadara yaa leh hebel iyo hebelaa leh qaado famaa baqiya faliwlaa rajulin dakari wixii soo hara ninka ugu dhow oo raga siiya haddii gabdha la jiraan oo ibni uu yahay ama ibnulibni uu yahay ama aq shaqiiqa uu yahay ama aqli abin uu yahay gabdhana la jiraan lidakari mitlu xadil unsayn uqaybsanay lidakari mithlu xadil unsayeyn ayuu qaybsanayen hadday rag kale yihiinna khalaas waa qaybs waa qaadanaya waxay u qaadanayeen waxa weeyaan markaas madax tiris marka calaaq maa qusima wuxuu kuugu ishaarin xadiidkaas bukhaari iyo muslim oo alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin sidaas wey falfardu marka shayga la qadaray fii nasi lkitaabi kitaabka naskiisa lagu qadaray sitatun waa lix lix farad weeye kitaabka naskiisa lixdaasa lagu qadaray laa farda farad ma ahaanin fi lirthi dhaxalka dhexdiisa faradkaasoo siwaahaa lixda ka soo haray albatata go-naan si go-an farad toddobaad ma jiro lixdaas weeye dhaxalka dhexdiisa laakiin waxaan arki doonaa farad toddobaad oo ma waa maxay thuluthulbaaqi wax la yihahdo thuluthulbaaqiya no nagu imaan doona faradkaas toddobaad marka ijtihaadu ku sugnaaday ee nas kuma sugnaanin faradka toddobada farad qur-aanka ku jirta kamid maaha thuluthulbaaqi qur-aanka kuma jiro laakiin ijtihaad marka cadliga lagu ijtihaaday oo saxaabadu ku ijtihaadeen ayay saas gaareen marka waa arki doonaa laba meelood ku imaan doonaa jadka waa ku yimaadaa marka awoowe iyo walaalo wax wada dhaxlayaan jad maca alikhwa waa ku imaan doonaa oo maraa waxaa la dhihi doonaa maalka markii asxaabulfaradku ay furuuddooda qaataan asxaabulfuruudku waxa soo haray thuluthulbaaqi inta soo hartay in saddex loo dhigo meelha laga siiyo jadka hooyadana laba masalaa la dhihi doonaa iyadana oo layidhaha cumar cumariyatayn amase qarraaweyn laba masalada cumar xukmay waxaana weeyaan waa aabbiyo hooyo zawj la jooga aabbe iyo hooyo dhaxalkii dhamaamayd dhaxalkii o dhan yeeshay iyo axadu zawjey marna zawjka la joogo marna zawjadii labadaas masalo waay bes aabiyo hooyo oo zawjku la joogo iyo aabiyo hooyo oo zawjadii la joogto labada goorba haddii aabiyo hooyo zawj la joogo zawjka lele horta faradkaaga naga qaado adiga markuu qaato wixii soo haray laleeya thuluthulbaaqi inta soo hartay thuluth hala siiyo hooyo inta kale aabbaha qaado haddii zawja la joogtana waa kadalika waxaa la leeyahy zawjo adugu bal horta xaqaaga qaado markay qaadato inta soo hartay aa la leeyahay inta baaqiga saddex udhiga meel si hooyo inta kalena aabasi labadaas goor oo marna hooyada ah marna awowaha ah ayaa waxaa ku yimaada farad la yidhaahdo thuluthul baaqi oo farad toddobaad ijtihaad kusugnaaday kaas marka kuma jiro naska kitaabka lixdii marka kuu sheegin wuxuu yidhi nisfun nis weeye qur-aanka nis waa ku jira oo dabaa ilaahay yidhi hala siiyo nis maalka maydku ka tegay hala kala baro bar hala siiyo waa ko wa rubcun rubc wey ruucna waa ku jira dadaa ilaahay wuxuu leeyahay maalka maydku ka tegay afar loo qaybiya meel qof hala siiyo huma nisfu rubci rubuc niskiis rubuc niskiis waa maxay waa thumun ha ilaa maarkii afar u qaybi meel kamid a laba usii qaybi waa thumun thumunna waa ku jira oo dadaa ilaahay wuxuu yidhi maalka inta sideed loo qaybiya meel hala siiyo wa thulthu thuluth thuluth maalka inta saddex loo qaybiyo meel hala siiyo thuluth iyadana waa ku jira wa sudsu sudus maalka inta lix loo qaybiyo meel hala siiyo dad ilahay yidhi binasi sharci waxaad leedahay daalik haadaa kan kulluhu dhammaantiis amase wa kulluhaa inta lasoo sheegay dhammaantood haabitatun waxay ku sugnaatay binasi sharci wa kulluhaa ay kulu lmadkuuraat wa kulluhaa madkuuraaddaas lasoo sheegay dhammaantood haabitatun waxay ku sugnaatay binasi sharci sharciga naskiisay naskiisay ku sugnaatay waxaa kaloo jira wthulthani thulthan thulthani ama thulthan luqooyinka arki doona ku wada banaan mid walbe wthulthani thulthooyinka thulthan oo dad waxaa jira ilahay yidhi maalka inta loo qaybiyo saddex laba meelood ha la siiyo inta saddex loo qaybiyo wahumaa thulthaanku atamaamu dhamaystirka wey lixdii ku dhamaystirayaan macnaha shan horaa lagugu soo sheegay thulthan ku darso lixdii saas ku dhamaystireen faxfad xifdi fa kullu xaafidin qof kastoo wax xifdiyaa imaamun wey oo yuqadamu calaa gayrihi dad aan wax xifdin waa laga hormariya asna cilmiga waa uga hormaraa sharax horta sharax ee intaanaan gaarin wax yar lixdan qaabka ay ay u qaybiyaan fardiyiintu ayaan wax yar xaashiyada ka tusaaleynayna laba dariiqo ay lixdan u dabdiyaan laba dariiqo ama saddex dariiqo dariiqo waxaa la idhahdaa dariiqatu taraqi nasiibba nasiibka ka dambeeyuu ka badnaana taraqi kora loo soconaa nasiib walbaa nasiibka ka dambeeya waa ka badan waxay yidhahdaan markaas xaashiyada way kuu qoraydaa qowluhu nisfun ilaa ilaa aakhirihi halkaasuu kuu qoraya waxay tahay dariiqada oo ah dariiqatu taraqiga ugu horey ugu hormarinayna wuxuu yidhi waa in la yidhahdo thumunun wa dicfuhu wa dicfu dicfihi wsudsu wa dicfuhu wa dicfu dicfihi taas waa loo dabdiya waxaa leedahay thumun iyo dicfkiis labanlaabkiis waa maxay labanlaabkiis waa ruuc waa ruuc wa dicfu dicfihi iyo thumunka dicfigiis oo lasii laalaabay ruuc sii laalaab waa nis halkaas marka maxaa ku sugnaaday thumun rubuc nis wa sudsu sudus wa dicfu labanlaabkiis waa maxay waa thuluth wa dicfu dicfihi suduska dicfigi labalaabkiis oo lasii labalaabay waa thuluthan taas waa dariiqatu taraqiya la yihahdaa mid walbaa midka ka dambeeyuu ka badan yahy athumun wa dicfu wa dicfu dicfihi wasudus wa dicfuhu wa dicfu dicfihi waxaa ka mid ah dariiqatu tadalli hoos in loo dego oo nasiiba nasiibka ka dambeeya uu ka yar yahay waxay yihahdaan markaasna athuluthan wa nisfuhaa wa nisfu nisfihaa thuluthan iyo niskeed waa thuluth iyo nisfu nisfihaa niskeed niskeed waa sudus mid walba mid ka dambe ka yariya wa nisfu bar wa nisfuhu iyo barkiis oo rubca wa nisfu nisfihi iyo barkiis barkiis oo thumun taasna waa dariiqatu tadalli in hoos loo dego midba midka ka dambe ka yariya oo waxaa laleeyahay thuluthan wa nisfaha wa nisfu nisfihaa wa nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi wuxuu yihi wa wlaa min dalika atawasudu baynahuma dariiqatu waxaa jirta tawasud dariiqa la yidhahda ood marna hal tilaab kor u kicin marna hal tilaab hoos u degi wuxuu yidhi waa in la yidhaahdo alrubucu wathuluthu wa dicfu kullin wa nisfu kullin intaas in la iska yihahda lixdiina saasay kugu dhanta haddaad tidhahdo alrubucu wathuluthu laba waaba hayda afar kaamaa soo maahan wa dicfu kullin mid kasta labanlaabkiis rubuc labanlaabkiis waa maxay waa nis humu ulu labalaabkiisna waa huluhaan waa nisfu kullin iyo midka mid kasta niskiis ruuc niskiis waa humun thulu niskiisna waa sudus taasna waa dariiqa tawasudka wuxuu yihi fatascadu waad korin darajatan hal darajaad kor u korin wataxbit ukra mid kalen hoosaad udeg marka aduu qaababkaasay u dabtiyaan sharaxaan galaynaa maardiniga wuxuu yidhi aquulu waxaan leeyahay u yidhi maxamed ibnu moxamed ibnu axmed sibdulmaardini weeye al irthu dhaxalka dhaxalka almujmacu lagu kulmay caleyhi korkiisa nawcaani laba nuuc weeye dhaxalka lagu kulmay oo lagu ijmacay waa labo irthun dhaxlid weeye bilfardi fard wax lagu dhaxlo iyo wa irthun dhaxlid bitacsiibi casamayn wax lagu dhaxlo laa thalitha mid saddexeeya lahma uma sugnaani qofka ima inuu wax ku dhaxlo qadar go-an oo ilaahay yidhi qofkaas maydka qaraabadaa oo calaaqadaasu kala dhaxaydo intaasu maalkiisa leeyahy in go-an iyo in la yidhahdo maalka soo hor wax ka qaybsa markii la qaato fardyaalka go-an labadaas weeye falfardu faradkii fii nasi lkitaabi kitaabka naskiisa xaalu ahaaday kitaabka alcasiisi haalibka ah sitatun waa lix laa saabica mid todobeeya lahaa lixda uma sugnaanin filqur'aani uma sugnaanin ku yii midka ijtihaadka ku socday yuu ka ixtiraaza midka ijtihaadka ku sugnaaday qur-aanka dhexdiisa kuma sugnaanin qur-aanka alcadiim weyn walbatu bati alqadcu goynta weeye walfuruudu faradyaalka asitatu ee lixda hiya lixdii annisfu weeye warubucu weeye wathumnu weeye wathuluthaan weeye wathuluthu weeye wasudus weeye annisfu weeye nis afar luqaa ku banaa xaashiyadu waa kuu dhigaya baqariga afar luqaa ku banaa nuunta saddex shaqal tahliithu nuun inaad tidhahdo nisfun nasfun nusfun iyo nasiifun afartaasaa kugu banaan oo luqo afartaas luqo ayaa kuugu banaan niska saddex meeloodaana qur-aanka lagu sheegay niska saddex meelood haddaad hadda qur-aankaba dhaxalalka lagu sheegaana waxa weeyaan agarkiisu waa suuratu nisaaun saddexda aayadooda ku jirta agarkiisu waa halkaas thawil arxaam iyo ayaa meelo kale lagu sheegaa saddexda meelood qur-aanka lagu sheegay saddexdoodu waxa weeye meel waxa weeyaan aayadda yuusikum ullah yuusikum ullah fii awlaadikum ilahay wuxuu yidhi wa in kaanat waaxidatan haddii maydku hal gabaruu dhalay ka dhinto falaha nisfu maalka inta la kala baro barha la siiyo halkaas waa lagu sheegay ta kaleto lagu sheegayna waa yuusi walakum bilowgeedaba oo ilahay wuxuu yidhi walakum rag yaho waxaa idiin sugnaaday nisfu maa taraka aswaajukum xaasaskiinu maalka ay ka tageen bar aada leedihin in lam yakun lahuna waladun waa markaysan caruur lahayn xaasaskiinu ninkii islaamtiisu dhimato caruurna aysan lahayn ilahay wuxuu yidhi maalka inta la kala baro barha la siiyo isaga waxaa kaleeto ilahay niska ku sheegay aayadda ugu dambeyda suuratu nisa oo yastaftuunaka oo ilahay wuxuu yidhi wain kaana rajulun yuurathu kalaalatan aw imra'atun walahu ahun may may nacam nacam walahu uktun dhe wain kaana rajulun yuurau kalaala yastaftunaka fi nisaai qul lah yuftikum fiihina wama yastaftunaka qul lah yuftikum fi lkalaalati in imruun halaka dhe saasay eede in imruun halaka haddii qof dhinto in imruun halaka laysa lahu waladun wax caruura male walahu uktun walahu uktun laakiin gabar walaalhu leey oo waa ku aabi hooyo ama waa ku aabi walahu uktun falahaa nisfu maa tarak walaalkeed maalkuu ka tegay intaan la kala barabar la siin waana waa uktada shaqiiqada haddii la waayo ukta shaqiiqahana waa uktadan liabin ah saddexdaas meelood ayaa ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala niska qur-aanka rubuca wa rubucu rubuca saddex luqaa ku banaan xaashiyadu waa kuu dhigaya calaamatulbaqari saddexda luqa waxa weeyaan ba-da in la godo iyo in la reebo rubucun iyo rubcun luqada saddexaadna waxa weyaan rabiicun inaad tirahdo saddexdaas luqaa kuugu banaan rubcun rubucun rabiicun qur-aanka laba meelooda rubuc lagu sheega maxaa ila rubuc waxaa wax ku dhaxlaa waa zawjada ama zawjka labadaas kaliyaaba wax ku dhaxla labada isqaba unbaa wax ku dhaxla laba meelooda lagu sheegay marka oo labadooda loo kala sheegayo mar ilaahay wuxuu yidhi subxaana fa in kaana hadduu u sugnaaday lahunna xaasaskiina waladun caruur falakum rag yaho waxaa idiin sugnaaday arrubucu afar meelood meel mimaa taagna maalkay ka tageen xaasaskiinu hadday maal leeyihiin oy ka dhintaan caruurna ay leeyihiin oo caruur dhaxlayda ay joogto waxa weeyaan maalkii afar inta loo dhiga meel qaata ayagana ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walahunna xaasaskiina alrubucu rubuc a usugnaado meelkiina inta afar loo dhigo ayaa zawjadaadan waxaa la siinaa meel ayaa la siinaa meel ayaa la siina mimaa taragtu waa in lam yakun lakum waladu waa markaadaan caruur lahayn wax caruura markaadnaan lahayn oo ninku uusan wax caruur oo dhaxlayda ka tegin waxa weya maalkiisa afaraa loo dhigi zawjadiisa meelaa la siin saddexda kale dadka kaleeto marka lahaa ha loo raadi rubucna waa sidaas wa thumunu thumun thumunka saddex luqa asna ku banaan saddex luqo ayaa ku banaan miimka in la godo oo la yidhaha thumunun iyo in la reebo oo la yidhaha thumnun middaa saddexaad thamiinun in la yidhahdo weya thamiin oo luqada saddexaad qur-aanka hal meelaa lagu sheegay thumun maxaa yaele qof wax ku qaataa ma jiro ilaa zawjo maahan zawjada marka ninkeedu caruur leeyahay dhaxlayda markaasay thumun wax ku qaadataa marka hal meela qur-aanka looga sheegay oo ilaah uu yidhi fain kaana lakum waladun rag yahow haddaad caruur leedihiin falahunna thumun xaasaskiina maalkoo sideed loo dhigay meel leeyihi wa thuluthaan thuluthaanka thuluthaanka laba luqaa ku bannaan in laamka la godo oo la yidhaha thuluthani iyo in la reebo la yidhaha thulthani labadaas luqo sidoo kale yarxamuk allah thuluthka laftirkiisa thuluthka iyo suduskuna waa la mid xagga luqaadka oo mid walba luqa ku banaan laba luqaa ku banaan mid walba thuluthka maxaad leedahay thuluthun thuluthun suduskana maxaad leedahay sudsun sudusun thuluthaanka qur-aanka laba meeloodaa lagu sheegay laba meeloodaa lagu sheegay yarxamuk allah ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi fain kuna nisaaan fowqa thnatayni caruurta meydku ka dhintay hadday gabdho kaliya yihiin gabdho kaliya hadday yihiin labo iyo wax ka badanna ay yihiin fowqa thnatayni macnaheed waxaa wy ithnayni famaa fowq labo iyo wax ka badan hadday yihiin qur-aanka qur-aankana inuu saas macnihiisu yahay sunnadaasaas ku fasirtay waan arki doonaa xadiiskaas laba iyo wax ka badan hadday yihiin falahunna thulutha maa tarak meydku hantiduu ka tegaya inta saddex loo qaybiyaa laba la siinaa gabdhaha haddayba laba gaareen allaw ay boqol noqdaan hadday rabaan labo hadday yihiin iyo hadday konton gabdhood yihiino meydku dhalay wiilna uusan joogin waa noocaas halkaas waa lagu sheegay waxaa kaloo lagu sheegay in laba thuluthaan la bixiyo aayadda suuratunisaa ugu dambayda oo ilaah wuxuu yidhi wain kaanat athnatayni gabdhaha walaalaha ahi meydka la dhashay wiilaa dhintay wax caruura ma laha aabihiis iyo awowgiis ma joogo waxa weeyaan laba gabdhoodoo la dhalatay hadday joogaan oo la ku aabihooyaan haddii la waayana laba ku aabbaho ay joogaan falahuma thuluthaani mima tarak wixii uu ka tegay marka saddex loo dhiga laba meelooda la siin waa isku mid mar hadday laba gaaraan iyo hadday intii ka badan xad ma laha laba waa inay dhan yihiin thuluthaanka labadaas meelood lagu sheegay oo marna waxaa loo sheegay gabdhaha meydku dhalay marna waxaa loo sheegay gabdhaha meydka la dhashay marka gabdhaha meydku dhalay markaad maqasho labaa kuusoo ogelayda halkaas gabdhaha meydku dhalay oo waladu sulbiga asagaa dhalay iyo gabdhaha wiilkiisu dhalay taas waa soo gelaya marka la yidhaha ukhtaynkana waxa weya ukhtaynkii shaqiiqataanka ahaa iyo ukhtaynkii labinka aha marka afar saasay hadhow usoo bixi doontaa waynaad ogaato odan hinalka afartu ka tim thuluthka qur-aanka laba meeloodaa lagu sheegay laba meelood aa lagu sheegay meel waxaa loogu sheegay hooyada hooyadaa loogu sheegay fain kaanat waaxidatan falaha nis waliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus marka yusikumlaba marka sidii loo wadaa ilahi wuxuu yidhi wawarihahu abawaahu faliummihi thuluth haddii waxa weeyaan meydka ay dhexlaayaan labadii waalid haddii ay dhexlaayaan oo walaalana uu leeyahay walaalana uu leeyahay fain kaana lahu ikhwatun fain kaana lahu ikhwatun faliummihi thuluth waxa yuusikum allahu fi awlaadikum lidakari mithlu xadi lunhayayni fain kuna nisaaan fawqa thnatayni falahuna thulutha ma tarak wain kaanat waaxidatan falaha nisf waliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudus waliabaweyhi likuli waaxidin minhuma sudus mima taraka in lam ya in kaana lahu walad fain lam yakun lahu waladun wey marka halkaas inuu kasoo qabtay ahayd fain lam yakun lahu waladun haddaan waxa weeyaan meydku caruur lahayn wa warihahu abawaa labada waalidna ay dhexlaayaan faliummihi thuluth hooyadiis waxay leedahay thuluth marka halkaas thuluth waa lagu sheegay hooyadaa loo sheegay waxaa kaloo thuluthka lagu sheegay walakum aayadda ah oo suuratu nisa iyadana fahum shurakaau fi thuluth fain kaanuu akthara min dalika fahum shurakaau fi thuluth ilahay wuxuu yidhi caruurta meydka ku hooyada ah oon ku aabah ahayn hadday mid ka badan yihiin thuluth hala siiyo hana wadaageen thuluthkaas halkaasna thulutha lagu sheegay suduska saddex meelood oo qur-aanka lagu sheegay isaga suduska saddex meelood a qur-aanka lagu sheegay meel waxa weya aabiya hooyaa loogu sheegay aabiya hooyaa loogu sheegay likulli waaxidin mid kastoo minhumaa aabiya hooye ka mid ah assudus yaa usugnaaday halkaas waa loogu sheegay hooyana gooriya isla aayaddaas loogu sheego waxaa la yidhi fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus hadday walaalo tacaduday joogaan hooya sudus ay leedahay halkaasna ayadaa hooya gooni loogu sheegay waxa weeyaan suduska waxaa kaloo loo sheegay halka walaal ah ama wiil haata ama gabadha ahaaday oo meydka ku hooya sudusa loo sheegay ilah wuxuu yidhi walahu akhun ow ukhtun meydku hadduu leeyahay hal gabadhoo la dhaltay ama hal wiiloo la dhashay falikulli waaxidin minhuma sudus mid labadooda kamid ahoo jooga labadooda yaa wada jooga maahan midkii jooga sudusuu leeyay suduskana waxa weeyaan qur-aanka saddexaas meelood ayaa looga sheegay xaashiyada halkaas markuu joogo calaamatulbaqari oo aan fawaa-iddaas ka akrinay faxfad fa kulla xaafidin imaamun hadalkaas ayuu sharxay sharax dheer uu sharxay oo faa-iido leh laakiin muhiimadda waxaan ka baraarujinaynaa oo kaliya cilmiga ayuu macnaha ku tambihinayay waxyaalaha lagu dabdiyo cilmiga lagu xifdiyo cilmiga marka waxyaalaha lagu xifdiyo oo ugu muhiimsan waa xifdiga kow qofka maskaxda inuu wax ku qabto oo wax inuu xifdiyo isku dayo oo usan wax walba uun kitaab ka akriyn taas waa mid tan labaadna wuxuu ka daray wuxuu ku daray in wax la qoro oo qofku fawaaid khaasatan usuusha soo marta inuu qoro aafatu cilmi annisyaan ayuu keenay sidaas darteeda waxay yidhahdeen culummadu maa manacahum cani lwusuuli ilaa tadyiicu lusuul dadka cilmiga gaari waayey wax kale kama mancin cilmiga ay gaari waayeen ilaa dayiciday usuusha dayaceen maahan hadday usuusha ay soo marta mar walba qoro lahaayeen waxa weeyaan cilmigu kama dayacmeen wuxuu keenay marka gabay laba beyd oo cilmiga qoridiisa lagu baraarujinaya markaas wuxuu yidhi alcilmu saydun walkitaabu qayduhu qaydu suyuudika bilxibaali alwaahiqa fa min alxamaaqati an tasida ghazaala wa tatrukha bayna alkhalaa'iqi daaliqa wuxuu yidhi cilmigu waa ugaartoo kale ugaarta duurka joogta duur joogta weeye oo la cuno fiican walkitaabatu qaydu qoraalkaana xarig uhuyo wuxuu yihi qaydu suyuudika marka xariga aada ugaartaada ku xidhaydaa bilxibaali lwaathiqa xarga lagu kalsoonya waa inuu noqda markaasuu yihi fa min alxamaaqati dabaalnimada waxaa ka mid a an tasida ghazaala inaad deero soo ugaarsato deero neef la heli kara maaa neef aada u qiimo badan wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi daaliqa ood ka tagto ayadoo makhluuqa dhexdiisa sii daysan oon dabranayn hadaad maanta inta kusoo guulaysato ugaar ood gacanta kusoo dhigto aad haddana suuqa kusii daysato dib dambe u arki maydi macnaheeda waxa weye inta maanta qaacido maqasho ama usuul haddaadan qoran ood istiraado maskaxdaad ku haynayda waxa weeyaan dabaal baa tahay wey macnahaas ayuu faa-iidey intaas kadib waxaan dhamaystiraynaa sharaxa sibdulmardiniga wuxuu yihi wa kulluhaa furuudaas oo lixdaa oon soo sheegnay dhammaantood wa kulluhaa dhammaanteed haabitatun waxay ku sugnaatay binafsi sharci wa kulluhaa dhammaanteed haabitatun waxay ku sugnaatay binafsi sharci sharciga naskiisa e naska sharciga wuxuu ula jeedaa alqur'aani ya alqur'aani wax kale ha isku dhihin ila waa anagii nidhi ey kadib waa bedel ama bayaan ey kadib waa bedel ama bayaan nacam uu yidhi lanaa waxaa noo sugnaaday fardun saabicun farad toddobaadaan leenahay anagu haddaan nahay fardiyiinta farad toddobaad waa sheegnaa lixaana qur-aankii kusugnaataa faradkaas toddobaad oo habata kusugnaaday bilijtihaadi ijtihaad wa huwa faradkaasu thuluthulbaaqi waa markii furuudda la qaato inta soo harta thuludkeed markii asxaabulfuruudku ay qaataan faradyaalkooda wixii soo hara waxa weeyaan thuludkiisa thuluthulbaaqi waa saas liljaddi awow waxaa u sugnaaday fii bacdi axwaalihi xaalayaalkiisa gobol ka mid a maca alikhwati walaalaha la jirkooda ugu xaala xaaladaha waxaa weeye jad maca alikhwa masaa'ilka ugu dhibka badan waa arki doonaa ay ka mid tahay faraaidka saa-ilka ugu adayga badan jad maca alikhwa awow iyo hadday walaal isi soo gaaraan waa imtixaan xagga dhaxalka xataa khilaafkana masaa'ilka ugu dhibka badan ay kamid tahay dhaxalka isagoo khilaaf badnayn ma dhaxalka marka xaalayaalkiisa xaalad waxaa kamida la yidhaahdo asxaabulfuruudku markay waxooda qaataan maalka soo haro awowaha iyo walaaluhu isla dhaxlaayaan in la yidhahdo inta soo hartay inta saddex loo qaybiyo thuluthulbaaqi inta soo hartay bal thulutha laga siiyo tan labaadna oy ku imaan doontaanna waa cumariyataynka masalada leera anagii sheegnay oo waxa weeyaan hooyo iyo aabe a waxaa wax la dhaxlaya axadu zawjayn marka waxay ku timaadaa thuluthulbaaqigaas wuxuu noogu imaanayaa jed maca alikhwa waxaan idhi masale labaadna wuu ku imaana wuxuu ku imaan doonaa um iyo ab iyo axadu zawjayn abaweyn iyo axadu zawjayn labadii waalido maydkaan dhalay iyo labada zawj mid kamid oo hadday wax dhexlayaan qof kalen uusan wax dhexlayn meeshaas waxaa la dhihi doonaa axadu zawjaynka horta faradkiisa hala siiyo hadduu zawj yahay nisuu leeyahy waa la ogyahy hadday zawjetana ruucay leedahay xaaladaas oo kale markay so qaataan maalka soo haray a waxaa laleeyahay hooyo thuluthulbaaqi inta soo hartay thuluth ha laga siiyo marka thuluthulbaaqigu hooyada iyo jedka labadaasuu ku imaan doonaa marka markaasaana qaabka uu ku yimid markaasaad arki doonta maxaa ijtihaad keenay iyo dhihi maydid qaabku ku yimid inay cadli tahay cadligana alla amray inay cadli tahayna markaasaad arki doontaa walamaa faraqa markuu ka soo jeestay naadimku min bayaanilfuruudi faradyaalkii caddayntooda sharaxa wuxuu gudagalay fii bayaani mustaxiqiihaa faradyaalkaas dadkii mutay caddayntooda fa qaala naadimku wuxuu yidhi baabun haadaa kanu baabu man qof baabkiis weeye lahu u sugnaaday annis nis yaa qaata ilaa nis aa la sheegayay inta qof qaadata meelahan waa meelaha ugu muhiimsan faraidka oo qofku inuu korka ka xifsan yahy oo nis imsaa ku qaadata intaas uu horey ka dhihi karo waa inuu horey kakor ka xifsan yahay fa nisfu niskii fardu khamsati afraadin fardiyaala shana faradkood weeye azawju zawjka faradkiis weeye wal unthaa mid dhadig faradkeed weeye midaas dhadigoo min al owlaadi caruur ah wa bintubni wiil gabaruu dhalay faradkeed weeye cinda faqdi lbinti gabar marka la waayo agteeda walukhtu wa fardu lukti waa gabal faradkeed walaal faradkeed fii madhabi kulli muftin mid kastoo wax fadwooda waxa weeyaan madhabkiisa ayuuna ugu sugnaaday waxa weeyaan niskaasu ukhtada wa bacdahaa intii lasoo sheegay ka gadaal waxaa bacda almadkuuraat intaas lasoo sheegay ka gadaal waxaa ahaaday al-uktu walaal allatii walaashaasoo min alabi aabba xaggiisa xaggiisa ka ahaatay wadaalika kaas lasoo sheegay xukunka lasoo sheegay kulligiis haabitun ama xaasilun waa mid soo xasilaya cinda infiraadihinna afartaasu markay kali noqdaan can mucasibin mid casabeeyay ay ka kali noqdaan afartan u celiyay waxa wey zawjka afarta ka soo hartay halkan waxa weeye nis yaa leh nis shan qofaa wax ku qaadata laba shayba qofku waa inuu xifdiyo nis yaa wax ku qaadata shanaa wax ku qaadata cadadka mujmalka iyo haddana tafsiil ahaan shanta inuu midba mid walba gooni u xifdiyo nis waxaa wax ku qaata waa shan qof zawjka zawjku waxbuu ku qaata niska waa midda koobaad niska zawjka waxbuu ku qaataa laakiin waa inaad ogaato mid walbaaba markuu niska wax ku qaada shuruud u leeyahy laabud shuruud shuruudda kulli waxaa ku dhigaa xaashiyat lbaqari alcalaamat lbaqari xaashiyadiisa waxa wayn aada u faa-iido badan tahay kitaabkuna muhiimay u tahay inay la socoto marka koow waxaa faradku nis ugu qaataa waa zawjka fa nisfu niski fardu khamsati afraadin fardiyaala oo shan ah faradkood weeye azawju azawju waxa weeya fardu zawji weeyan zawjka faradkiisa weeye zawjku markuu wax ku qaadanaa hal shardi wax kula qaataa waa shardi cadamiya shardi cadamiyaha la ihahda oo waa maxay cadamu lfarci lwaarith aada leeda farc waaritha waa in la waayo oo zawjada uu dhaxlayo waa inaysan ka tegin wax ayada ka farcamo oo dhaxlay wax farac ah oo ayada ka farcamay ha ahaado caruuray dhashay oo weladu sulbiya ha ahaado wiilay dhashay caruuru dhalay ninkan ha u dhasho nin kale ha u dhasho wecel ha ahaado waa in caruur ay dhashay uusan dhulka korkiisa ku noolayn oo wax dhaxlaya caruur wax dhexlaya laga hadla midaan wax dhexlayno dhibima ad mid gaalu meeshaan taagan yahay oon ku diinahayn waxba kaa dhibima ilaa maanica ku qumay kaas waan soo ogaana haddiina qofka maanic ku qumo wujuuduhu ka cadami ama mid addoonha meeshaan jooga ama isagaaba dilay hooyadan marka mid maanic ku qumay hadduu joogo dhib male laakiin waxa weeya farac waaria waa inuusan joogin haddaan farac waarihuu joogin oo zawjada ka farcamay zawjku nisuu qaadan halkaa shardiyo isagu leeyahy markuu nis wax ku qaadanay waa laga gudi walunhaa mid dhadig walunhaa waa fardulunhaa mid dhadig faradkeed weeye unhadaasoo minal owlaadi caruur ah waxa weeyaan waxaa kaloo wax ku qaata nis hal gabarho meydku dhalay hal gabarho meydku dhalay hal gabarho meydku dhalay ayaa wax ku qaadata laba shardiay wax kula qaadan markaas laba shardi oo labaduba cadamiyeen cadamiyey labadaba shardi waa ku dhiga xaashiyatu baqariga labada shardigo cadamiyeenka waxa weeye ko cadamulmusaawi gabar la siman waa inaysan jirin meydku halkan gabarhu dhalay gabar kale waa inaysan joogin labo walmucasib wiil la dhashana waa inuusan joogin ila wiil hadduu joogo asxaabulfarad way ka bixin casabay tegi wiilkaasa casabayna lidakari milu xadil unhiyaynn maalka uqaybsanayaan marka waa inaan wiil la dhashayna joogin gabar la dhalatayna waa inaysan joogin labadaa shardi wey haddii intaas la waayo hal gabar meydkii uu dhalo ka tegay maalka inta la kala baraabar la siin wa bintu bnin tan saddexaad waxa weeye wa fardu bint libni bintulibni faradkeed wey waxaa kaloo nis qaata meydku wiil uu dhalay gabar uu dhalay gabar uu dhalay meyd ka dhintay wiil uu dhalay oon hadda noolayn gabar uu dhalay saddex shardiay ku qaadan saddex shardi saddexdaa shardiba waa kuu dhigayaa xaashiyatulbaqari saddexdaa shardi waxa weeyaan cadamulmusaawi ayada horta gabar la siman waa inaysan jirin meydkan aabaheeduu dhalay meydku ogow meydkaas gabar ula siman waa inaysan joogin waa ko walmucasib wiil ayada la simanna waa inuusan joogin waa labo walxaajib min alibni walbinti waladu sulbina waa inuusan joogin meydkii caruuru dhalayna waa inuusan joogin rag iyo dumar wax raba ahaaday ilaa caruuru dhalayoo jooga nis ma qaadan karto gabar oo waxa weeyaan bintulibni saddexdaa shardi marka la helo nisay qaadan gabadha meydka wiilkiisu dhalay isagaa kuu sheeg wuxuu yihi wa bintlibni hal shardi matnigayba kuugu taallaa wa bintulibniya qaadan cinda faqdi lbinti ama laba shardi baa laga fahmi kara maxaa yal bintiyu ku yidhi waa keligeed inay keligeed tahay oo cadamulmusawiyan waa kuugu cadda inan waxa weeyaan bintu sulbi la waayan waa kuu cadda kaliya waxaa kaa maqan walad sulbi oo dhan in la wada waayo uusan caminin taasna waa sidaas waxaa kaloo niska wax ku qaata waluktu waa shaqiiqadii uktada hore shaqiiqu ula jeeda waluktu gabar walaalo meydka ku aabiya hooya fii madhabi kulli muftin xaalay ahaadeen darafta ka xaale madkuuraada amase waxaad tidhahdaa wadalika arrinkaasu haabitun wuxuu ku sugnaaday fii madhabi kulli muftin inta qabar usoo qadarat inta mudtada usoo qadarat uktada shaqiiqada ee meydka ku aabiya hooyaa waxa weeyaan nisay qaadataa laakiin nis markay qaadanaydo uktada shaqiiqada afar shardiay ku qaadana afar shardi markay la helo ay nis qaadana afarta shardiba xaashiyadu waa ku dhig shardiga koowaad waa cadamulmucasib wiil meydka ku aabiya hooyaha ma jiro oo gabadhaan la siman oo casaba ka dhiga waa ko walmusaawi gabar gabadhaan la simanuna ma jirto oo meydka ku aabiya hooya ma jirto ee hal gabaraha meydka ku aabiya hooya walaslu kalabi mana jiro waxa weeyaan asal oo aabbaha hooyo laga hadli ma asalka aabe ma laha meydku aabe ma leh farac waarithana maba jiro oo meydku dhalay wax meydka ka farcamay oo wax dhexlaana ma jiro wax intaas waa in la isla helaa weliba aabe kaliya maahane asalka waa in asal la waayo asal mudakara waa in la waayo wy aaba kaliya maahane jadkiina waa lamid halkaas inuu ku daray ah kalabi waljaddi oo kale inuu yihahdo waa in asalba la waayo asalna waa in la waayo marka afartaa shardi marka la helo uktada shaqiiqada maalka waa la kala bare maray qaada maray qaada maray qaada wa bacdaha uktada shaqiiqada ka gadaal waxaa ahaaday amase wa bacdaha bacda almadkuuraat kulli intii lasoo sheegay ka gadaal waxaa ahaaday aluktu walaasha allatii walaasha min alabi xagga aabbaha ka ahaatay walaasha oo meydka ku aabaan ku aabi hooyo ahayn ee ku aaba ku hooyo maahan taasuna nis waa qaadataa laakiin shan shardi wey hal shardi haddana dheeraad la sino midabtinka dambe shardi dheri shan shardi wey shanta shardiba xaashiyada waa kuu qori waxa weeyaan shantaasu afartii shaqiiqada loo soo sheegay dheeraad waxaa ah cadamu shaqiiqa inaan gabar shaqiiqa hola joogin ila gabar shaqiiqa hadday joogto okta liabin wax qaadan mayse wadalika soo qadara markaa mubtadi wadalika xukunkaas oo inay nis qaataan ah banaadka lasoo sheegay gabdhaa lasoo sheegay zawjka marka laga reebo gabdhay ahayn inta kale xaasilun waa mid soo xasilaya cinda infiraadihina markay kali noqdaan mid walbaaba waa shuruuddii wax ka mid a mid walba shardiga u ahayd inay kali noqoto marka shardigu halkaa shuruuddii wax kaaga ishaari markaasuu yihi wadalika xukunkaasu cinda infiraadihina zawjka dhihi maydin markuu kali noqdo maxaa yaele naag laba zawj looma jirto isaga sidaasaan uga saarnay asaga waxaa shardiga waa shardiga aan sheegnay oo ah cadamu lfarci lwaarif laakiin dhihi maydi waa inuu hal zawj noqdo ilaa hal zawj waxaan ahayn maba noqdeen markaasuu yii wadalika xukunkaasu xaasilun waa mid soo xasilaya cinda infiraadihina markay kali noqdaan can mucasibin mid casabeeya ay ka kali noqdaan afartaas gabdhood gabar walbaaba waa inaan walaalkeed joogin walaal la siman waa inuusan joogin sharax carabkan marka iska malaynaya ilaa shuruudii waan fahanay aquulu waxaad leedahay uu yidhi haadaa kanu aquulu waxaan leeyahay uu yidhi sibdulmardini haadaa kanu shuruucun gudagelid weeye fii dikri man qof sheegidiis la gudagalo yastaxiqu mudanaya alfuruuda faradyaalkii fa nisfu niskii fardu khamsatin waa shan faradkood shantaasoo munfaridiina kali noqday wahum shantiina wahum shantiina azawju waa zawjkii cinda infiraadihi kali noqoshadiisa agteeda oo halkee ka kali noqon isagu hal ninuu ka badan maba noqdee canilwaladi walad waa inuusan joogin oo welad ka kali noqdo isaga la dhihi maayo zawjkana waa inuusan ka kali noqdo ee walad waa inuusan joogin zawjadiisu dhashay wa waladil waladibnin waladulibnina waa inuu ka kali noqdo oo zawjada uu dhaxlaya weladna waa inaysan lahayn welad weladkiisna waa inaysan lahayn oo macnaha wax farco ayada ka farcamay oo wax dhaxla aysan jirin sawaaun waa isku miduu ku yidhi kaana weladku ahaaye dakaran mid lab ah oo rag ah ow unthaa ama dhadig ahaaye mina zawji zawjkan wax dhaxlaaya xaggiisa ka ahaaye oo isaga u dhashaye ow min kayrihi ama qof kale xaggiisa ka ahaaye oo nin kale usoo dhashaye walow min zina zinabaha ka dhasha ila kay zinada ka dhasha isaga waa iyada waa dhaxlaa oo waa haleelya hooyadan dhashay waa waa dhaxla ila waa hooyadiisi waa fardu halkaas marka zawjkii niska inuu markuu qaadanayo shardigeed halkaas uga baxay wuxuu yidhi wa fardu lbinti bintada faradkeedii weeye nisfu bintada alwaaxidati oo keligeeda hal gabar oo meydkii dhalay hal gabar oo meydkii dhalay waaya wa binti libni wa fardu binti libni maydku wiil uu dhalay gabaruu dhalay ah iyadana faradkeed weeye oo ku qaadata waana shuruuddii labadii shardiyan sheegnay ku qaadanaya goormay qaadan isagaaba kuu sheegay hal shardi wuxuu ku yihi cinda faqdi lbinti marka la waayo gabar meydku dhalay gabar maydku dhala kaliyan maahan waladu sulbi o dhan waa in la waayo kan labaadna ayadana waa inaan ay waxa weeyaan walad la siman uusan jirin waaya waluktu wa fardu lukti waa walaasha faradkeeda nisku uktada ashaqiiqati ee meydka ku aabiya hooya walukti wa fardu lukti waa walaasha faradkeeda walaashaasoo min alabi xagga aabaha ka ahaatay waa goorma midda aabadu waxay ku qaadan cinda faqdi shaqiiqati shaqiiqa marka la waayo agteeda wa inamaa wax kale maahan tariu shuruuddii wax kaaga tilmaama marka shaarixa wuxuu ihi wa inamaa wax kale maahan tarihu way dhaxashaa kullu waaxidatin mid kasta oo min haadihi arbacati afartan ka mid a oo afartan gabdhood an nisfa niskay dhaxashaa cinda infiraadiha markay kali noqoto zawjkii kuma dhihin markuu kali noqdo maxaa yale zawj weligiis waa iska kale kaliya asaga markay kale noqosho haddii loo nisbeeyo waxaa loola jeedaa walad oo zawjadu dhashay waa in la waayo caman qof waa inay ka kali noqdaan yucasibuhaa casabeeya oo min adukuuri rag ah wax casabeey waa ina oo bintada waa inuusan walad joogin bintulibniga waa inuusan ibnu ibni joogin ukta shaqiiqa waa inuusan aq shaqiiqa joogin waxa weeyaan ukta liabin ah waa inuusan aq liabin joogin mid kasta wiil la simano waa inuusan joogin oo min adukuri rag fa qowli uu yidhi afraadin raajicun ila alkhamsati shanta u laabana uu yidhi shanta waa loo celina oo waxa weyaan khamsati afraadin waay ko shantaba waa u laaban wa maca dalik wuxuu yihi wa zawju zawjkuna laa yakunu ma noqdo ilaa waxida mid maahan oo zawj lama yidhahdo asaga waa inuu kali noqdo laakiin waxaa loola jeeda haddii kali noqosho loo nisbeeyo waa inuu ka kali noqdo can farcin waarif oo inaan meesha dhaxalka caruur la wadaagayda oo zawjadu dhashay aysan joogin wey wa ama alarbacu afarta albaaqiyaatu soo hartay falaa yufradu looma qadaro likulli waaxidatin mid kasta oo minhunna afarta ka mid a annisfu nis looma qadaro ilaa idaa kaanad markay noqoto maahane munfaridatan mid kali noqotay caman qof ka kali noqotay yusaawiiha la siman qof la siman waa inay ka kali noqoto wiil iyo gabarhba waa shuruudii caman yusaawiiha qof la siman oo min al inaafi buu ku yidhi horta waa inay ka kali noqoto caman yusaawiiha min al inaafi wiilkii aaway marka wiilkiina waa soo wada horta gabar la siman waa inaysan joogin ilaa gabar la siman hadday joogto laba gabdhood ay noqon uluaanay aadayen uluaanay aadayen marka wuxuu ku yidhi idaa kaanad markay ahaato munfaridatan mid kali noqotay caman qof yusaawiha la siman oo min aldhinaafi dhadig ah ee falow tacadadna hadday gabdhuhu bataan oo amase bintu sulbigi ay bataan oy laba gaaraan amase bintul ibnigi laba gaaraan ama uktadii shaqiiqada ahayd ama uktadii liabin furida waxaa loo qadaraa lilmutacadidaati kuwa badnaadoo laba gaara athulthaniya loo qadara waa ka tegayaa nis kamaa sayati sida imaan doona wa yushtaradu aydan waxaa kaloo la shardiyaa infiraaduhunna afartaas garbood inay ka kali noqdaan can mucasibi wiil casabeeya waxa weeyaan waxaa casabeeya bintada waxaa casabeeya ibni bintu bintulibnina waxaa casabeeya ibnulibni uktada shaqiiqada labaa casabeyda waa inaad ogaataa ak shaqiiqa waa casabeeya jadkuna waa casabeeya jadkii waa casabayna uktada liabina labaa casabeyda waxaa casabeynaya waxa weeyaan ak liabin ah iyo jad marka waa inay waxaasoo dhan ka kali noqdaan waa inay waxaasoo dhan ka kali noqdaan liannahu shaniye idaa kaana hadduu ahaado macaalwaaxidati midla jirkeeda waaxidadaasoo minhunna afartaas ka mid a man qof yucasibuha casabeeya warihoodu ay dhexlaydaa macahu la jirkiisa bitacsiibi wax ku dhexle laa bilfardi fard wax ku dhexlimne haddii waxa weeyaan meeshaan ay joogto wiil iyo gabar meydkii dhalay asxaabulfurud ayagu maaha wixii asxaabulfurud waxay qaataan wiilkan gabadha maalka usoo haraa laleeyahy lidakari milu xadil unhayn uqaybsan yuusiikum la fii awlaadikum lidakari milu xadil unhayayn saasay uqaybsanayaan taasay uqaybsanayaan kamaa sayati sida imaa doonta wa kullu dalika in alla inta lasoo sheegay bilijmac wey axkaamta lasoo sheeg dhan waa ijmac aada ijmaacaadkeed u badan yahay faraaidka khilaafkeeduna waa yarya mana dhib badna badanaaba meelo yaryar maahan jad maca alikhwa iyo meelo yaryaraa dhib badan waaya iyo masalatulmushtaraka iyo waxaas masala dhowra oo magacyo caana leh oo waxaa jira oo aada u shaa'iq ah laakiin inta kale ijmaac aayad qur-aan ijmaac aayad quraan aayad quraan ayad quraan ay ku socdaan badanaaba dhaxalka marka aada u fudud yahay dhinacaas marka laga eego liqowli ilaahi qowlkiisa u daliila tacaala ilahi waa saray aayadii aayadihii qur-aan ku ishaara marka oo adiladii laga soo qaatay raba inuu si kooban u ishaaro ilaahi weynaa subxana wa taala shantan mid walba meesha ku qaat meeshay ku yeesheen nisku uu sheegay ilah wuxuu yidhi walakum rag yaho waxaa idiin sugnaaday nisfu maa shay barkiis taraka ay ka tageen aswaajukum xaasaskiina halkaas ilaahay muxuu caddeeyey raggu inay qaataan zawjadiisu hadday dhimato maalkay ka tagtay bar shardigaan ilahay u sheegay wuxuu yidhi in lam yakun waa markuusan u sugnaanin lahunna zawjaadkiina waladun waxaruura farac waarita marka la waayo wa walad ila waa nakira fii siyaaqi nafyi soo maaha walad oo dhan waa in la waaye walad oo dhan waa in la waaye halkaas waa shardigiina waa caddeey ilaahay qadarkiina waa caddeey waxaa soo haray hal gabar inay nis qaadato ilah wuxuu yidhi wa qowlihi ilahay qowlkiisa udaliila liqowlihi hored ku cadfan wa qowlihi ilahay qowlkiisa udaliila tacaala alla waa sareeya wa in kaanad hadday noqoto gabadhii waaxidatan mid keligeed hal gabara meydkii ka tegay hadda waa keligeed haddii la yidhi waa caddahay nasay ku tahay inaan wiilna la jirin oo mucasiba binta musa musaawiyana aysan joogin meesha hal gabar markay noqoto oo shuruuddii saasa loo helo hal gabara hadday noqoto ilah wuxu uhi wa in kaanad waaxidatan hal gabara hadday noqoto carruurtii meydku ka tegay falaha nisfu nisay leeda halkaas waxaa muhiima marka inaan kugu baraarujiyo intaan mar kale lagu soo laaban bintu sulbiga nas sidaas ugu tahay waxaa lamidaho meesha soo gelayo bintu ibniga oo meydki wuxuu ka tegay hal gabara oo wiilkiisu dhalay hal gabar asaga wax uu dhalayba koonka kuma noola laakiin waxaa jooga gabar uu dhalay meydkan wiil uu dhalay oo dhintay wiid uu dhalay oo meydka hortiis dhintay halkaas gabadhaha jooga mar hadday sidaas tahay waa la mid waxa wey wain kaanad waaxidatan falha mis halkaasay la mid tahay halkaasay gelayda durbaba halkaas waxaan maraynaa marka saddex qolo zawjkii bintadii bintulibnigi iyo wa qowli ilaahi qowlkiisa tacaala alla waa sareeyahay walahu uktun walahu uktun in imruun halaka laysa lahu walad haddii qof dhinto uusanna lahayn caruur walahu uktun gabaruu leeyahay falahaa gabadhaas walahu waxa usugna uktun gabar walaashiisa dhe walaaluu leeyahay falahaa walaasha waxaa usugnaaday nisfu maa shay barkiis taraka uka tegay maalku ka tegay barkiisa ilaahay aayaddaas alle wuxuu ku caddeeyey haddii qof dhinto oo uu ka tago maal caruurna uusan lahayn hal gabarah oo keligeeda oo la dhalatay ay joogto waa shaqiiqo haddii la waayana waa liabid halkaas isla so laba isla soo galaysa halkaas waxay leedahay nis wa ajmacu wuxuu halka rabaa inuu kugu ishaaro wax weyn waladul bintul ibnigii inay bintada lamid tahay markaas wuxuu ku yidhi wa ajmacuu waxay ku ijmaceen culummadu calaa ana waladalibni waladulibnigu dakaran mid labkaan ahaaye ow unha ama mid dhadig ahaaye qaa'imun inuu istaagayo maqaamal waladi caruurka booskiisa fi lirthi dhaxalka waalxajbi xijaabidda watacsiibi casamaynta inay isku meelay wada istaagayaan addakaru midka labkaahu kadakari labku lamid yahay walunhaa midda dhadigna kal unhaa midda dhadigay lamid tahay waay kaloo wa ajmacu waxay kaloo ku ijmaceen way tii kuga cadfanta calaa ana waladalibniay ku cadfanta wa ajmacuu waxay kaloo ku ijmaaceen calaa ana almuraada waxa loola jeedo biqowli alla hadalkiisa tacala alla waa sarreeyaahe walahu meydka hadduu usugnaatay uktun gabar walaal ah falahaa nisu maa taraka falahaa waxaa u sugnaaday nisfu maa shay barkiisa taraka uu ka tegay al uktu inay tahay walaal walaashaasoo min alabweyni abiixa abihooyo xaggiisa ka ahaatay iyo wal uktu walaal oo min alabi xagga aabbaha ka ahaatay duuna alukti walaashii ka sokay minaabi min alummi hooyada xaggeeda ka ahaatay walaasha meydka ku hooyada kuma jirto oon ku aabba ahayn walaalsha oo meydka ku hooyada ah oon ku aabba ahayn waxba mama dhaxasho iyado ilaa shan iyo labaatanka waa tirin kumana jirinba maba dhaxasho iyado wax marka oo marka meesha wax waa dhaxashaa macnaha laakiin cafwan wax waa dhaxashaa asfan shan iyo labaatanka waana ku jirta qaladaan halkaas ku galay waa ku jirtay laakiin nis ma qaadato nis ma qaadato waa ku jirtaa laakiin nis ma qaadato waa ku jirtaa waxay qaadataa hadday keligeed tahay sudus ilahay wuu sheegay waxa weeyaan wain kaana rajulu yuurahu kalaalatan aw imra'atun walahu ahun oo uktuna kusoo mara marka sudus ay leedahay markay keligeed tahay hadday badan yihiinna thuluay wadaagayan fain kaanuu aktar min dalika fahum shuraka fi thuluth saasay ahayd saasay ahayd waaya qaala naadimku wuxuu yidhi qaala naadimku wuxuu yidhi baabu asxaabi rubci rubca dadka u saaxiibka o qaata baabkood hada maxalo wa rubcu fardu zawji in kaana maca min waladi zawjati man qad manaca wa huwa likuli zawjatin aw akhara mac cadami lwlaadi fima qudira wa dikru wlaadi lbaniina yuctamad xaytu ictamadna alqowla fi dikri lwalad baabu asxaabi rubc rubuca dadka u saaxiibka qaata baabkooda hada maxalo rubuc hadii la sheegay labada sawju kaliyaha wax ku qaadata cid kale kuma qaadato warkiisu waa iska kooban yihi waa laba un bis wuxuu ku yidhi wa rubcu rubci fardu zawji zawjka faradkiisa weeye zawjkaa wax ku qaata in kaana hadduu ahaado macahu la jirkiisa min waladi zawjati zawjada caruurkeeda xaggeeda xaal uu ka ahaaday man qof hadduu la joogo zawjka qad manaca u diiday mankaasu hu zawjka min anisfi niska u diiday min anisfi iska soo qadar waxaa wax ku qaato ugu horeeya rubuca waxa weeye waa zawjka zawjkaa wax ku qaata waxa weeyaan goormu wax ku qaataa wuxuu wax ku qaataa waa markii hal shardi oo wujuudiya la helo waa hal shardi oo wujuudiya waa maxe farc waaritha waa inay joogaan intaasa iska leedaha farc waaritha waa inay joogaan xaashiyatu baqari waa ku ishaaray shardigaas waa ku caddeey ashaaro maahane markaas wuxuu ku yihi wa rubcu rubici fardu zawji zawjka faradkiisa weeye in kaana hadduu ahaado macahu maca zawji zawjka la jirkiisa min waladi zawjati zawjada weladkeeda xaal xaggiisa uu ka ahaaday man qof hadduu la jiro wax la dhaxlayo qad manaca mankaas u diiday hu zawjka min anisfi nis ilaa niskii uu ka xijaabo nisu qaada lahaa haddii uusan joogi lahayn caruurkaa caruurkaasaa niski u diiday mar haddii caruur zawjadu dhashay joogo nis ma qaada kale rubcu qaada wahwa rubci dhe wahwa rubci likulli zawjatin zawje kasta usugnaaday ow akharan wax ka badan haddii ninkuu hal zawje leeyahay ama uu laba leeyahay ama uu saddex leeyahy ama afar leyahy waa isku mid waa isku mid hadduu hal caruura leeyahay ama ka badan leeyahay farac waaris hadduu joogo ama waxa weya waladu sulbi ha ahaado amase waladulibni ha ahaado waxa weeyaan hadduu farac waaritha joogo waa soo socotaa oo thumray qaadanaya laakiin haddii aan farac waarithu joogin rubcay qaadanaya hal mida hadday tahay keligeeda rubca qaada hadday laba yihiin waa qaybsanayaan hadday saddex yihiin waa qaybsanayaan hadday afar yihiin waa qaybsanayaan cadliga ilaahay fiiri rubuc xaa loo siiyey hadhihi waxay tahay haddii la dhihi lahaa mid hadday mid tahayna rubuc ha qaadato hadday laba yihiin mid walba rubuc ha la siiyo afar ninkii qaba waxay noqonaya sawjada afarta sawja inay qaataan maalka o dhan maalka o dhan afarta sawja qaada leh carruurto dhale xataa halkaasi ku qadi lahadihi hooyo aabo marka cadliga ilahay wax lamidu ma jiraan marka zawjo ama mid ha ahaato ama ha ka badnaadeen rubacay leeyihin hal shardiyo wujuudihay kuleeyihin waa maxe farci waaris inuu joogo wujuud lfarci lwaaris wey wuxuu yidhi wahuwa rubici likulli zawjatin usugnaaday oo aktar ama wax ka badan maca damil owlaadi caruur weynteedana jirkeeda waa in farac waaria la waayo saasaan rabaa shardigu waa saas wey farac waaria waa in la waayo wey waa inuu joogo maaha waa shardi cadamiya waayo farac waaria waa in la waayo marka ay ruuca qaadayan zawjada fii maa shaygii qudira la qadaray wuxuu ku yidhi waa iska tamaambaytaas w amase waxa weya fii maa qudira inuu ku ishaarayana waxa dhici karta sidii qur-aanka ilahay ku qadaray taas inuu ku ishaaray wa dikru wlaadilbaniina wa dikru wlaadilbaniina halkaan wuxuu rabaa masalada rabaa inuu ku baraarujiyo waxay tahay welad haddii lagu yidhaahdo weladu ibnigu waa ku xug mar haddii weladba la sheego oo owlaadba la sheego oo la yidhahdo qofkaan owlaad iyuusan yeelan ama waa inuu owlaad leeyahay mar haddii la yidhaahdo waxa weeyaan owlaadu sulbiga iyo weladu ibni waa isku xug waa isku xug wuxuu ku yidhi wadikru awlaadilbaniina wiilasha caruurtooda sheegidooda yuctamadu waa la cuskadaa xayu meel ictamadna aan cuskanay alqowla dhihid fii dikri walada aan dhahnay meel alla meeshaan ku nidhaahno welad sheegidiis oon welad ku sheegno weladka iyo waladulibni waa isku mid waa isku mid sharax aquulu waxaan leeyahay yuu yidhi warubcu rubci fardu inayn laba faradkood weeye labadaasoo min asnaafil warahati dadka wax dhaxla nuucyaalkooda ka mida fardu zawji zawj faradkiis weeye in kaan hadduu ahaado macahu zawjka la jirkiisa waladu zawji zawjada waladkeeda ow amase waladul ibni wiil ay dhashay caruuru dhalay caruurkaasoo laha ayada usugnaaday sawaan waa isku mid kaana waladuha waladkaas la joogaa mina zawji zawjkan inuu xaggiisa ka ahaaday ow min kayrihi meel kale inuu ka ahaaday xataa zinaha ka ahaatuu rabo taas waa ko shardi cadamihu ku qaataa waxaan dhihi tahay shardi wujuudiya ayuu ku qaataa cafwan shardi wujuudiyahu zawjku ku qaataa zawjada a ku qaadanayda waxa weya shardi cadamiya wa fardu zawjati zawjada faradkeeda wey rubcu aw izawjaat ama zawjooyinka badan in kunna hadday yihiin zawjaadkii mutacadidaadin kuwa badan maca cadami waladi zawji zawjka caruurkiisa marka la waayo waa shardi cadamiya markii la waayo caruur ka farcamay zawjka markaasay qaadan oo waladibni amase wiiluu dhalay caruuru dhalay la waayo sawaaun waa isku mid kaana caruurkaas zawjkoo la waayey minhaa xaggeeda ha ka ahaado oo min qeyriha ama islaamo kale xaggooda ka ahaado waa in la waayo kullu dalika intaasoo dhama bilijmaaci ahaatuu ku yidhi liqowli alla hadalkiisa u daliila tacaala sarreeye ilah wuxuu yidhi fa in kaana hadduu sugnaaday lahunna xaasaskiinna waladun caruur oo farc waaritu joogo falakum rag yahu waxaa idiin sugnaaday arrubucu rubuc mimaa kii xaggiisu idin kaga sugnaaday taragna ay ka tageen iyo wa qowlihi ilahay hadalkiisa tacala alla waa sarreeyaa walahunna xaasaskiina waxaa u sugnaaday arrubucu afar meelood meel mimaa kii xaggiisu uga sugnaaday taragtum aad ka tagteen in lam yakun waa markuusan idiin sugnaan lakum idinka waladun wax caruura wa qowlu naadin naadimka qowlkiisa uu yidhi warubucu ilaa aakhiri abyaati ey macnuhu waxa weeye weli zawji zawjka waxaa u sugnaaday arrubucu rubuc in kaana hadduu ahaado maca zawji zawjka la jirkiisa min waladi zawjati zawjada carruurkeeda xaggeeda xaalu ka ahaaday man qof hadduu la jiro zawjka yamnacuhu zawjka u diida min annisfi niska ila rubuci rubucna u xijaaba wa huwa kan u diidaana alwaladu waa caruur dakaran labkaan ahaaye ow unhaa mid dhadig ahaaye idaa lam yaqum hadduusan ku qumin bihi waladka maanicun wax u diida dhaxalka oo min almawaanici kuwii wax diidi jiray ka mid a asaabiqati soo hormartay xataa low qaama hadduu ku qumo bihi waladka maanicun wax wax diidaa kaana wuxuu noqonaa wujuuduhu joogidiisu ka cadamihi weyntiisa oo kale falaa yaxjubu ma xijaabo azawja sawjka can nisfi niskiisa kama xijaabayo wa qowlu qowlkiisa uu yidhi wa dikru awlaadilbaniina wiilasha caruurtooda sheegidooda yuctamad waa la cuskada ilaa aakhiri macnaha waxa weeye xayu meel ictimadna aan cuskanno wujuudalwaladi caruurka joogidiisa fii xajbi zawji zawjka xijaabidiisa aan u cuskanno min anisfi uu ka xijaaba ila rubuci uu u xijaaba ictimadna waa cuskanaynaa aydan noqoshee wujuuda waladilibni waladulibni joogidiisa iyo wacadami wujuudii joogid la-aantiisa liannahu waladulibnigu kal waladi caruurkuu la mid yahay filirti xagga dhaxalka walxajbi xagga xijaabidda watacsiibi casabaynta ijmaacan ijmaacan kamaa qadamnaasaan soo hormarinay wahalil waladu caruurka almadkuuru lagu sheegay fi laayati aayadda alcadiimati weyn yashmalu ma kulmina waladalibni waladulibniga xaqiiqatan ow majaasan khilaafnaa ku jiru laakiin khilaafka ku jira maahan waladulibnigu ma soo gela waa ijmac inuu soo gelay bis waa hadduu soo gelaya marka ama majaasku magacaabo ama xaqiiqi waxa weya inuu soo gelayaa muhiim ah wallahu subxana wa tacala alam sala allah ala nabiyina maxamed